habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddan caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen ay axad soo gelayso laba-iyo tobanka bisha oktoobar sannadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban xurmiyadda magaalooyinka geeska afrika qaar iyo barta internetka ee v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan gaandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada idaacaddan caawa aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah warbixin aanu ku eegayno axmed madoobe oo lagu caleema saaray kismaayo iyo saraakiisha hay-adaha duulimaadka dowladda soomaaliya oo diyaarad wafdi kenya ah ka socday halkaasi geysay ku tilmaamay mid sharci darro ay halkaas ku tagtay
midnimada shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celiyo hal la xoojiyo waana muqadas meel looga wareegana ma laha waxaan marar badan maqlayaa jubbaland kenya ku darsanaysaa iyo xaggay u socotaay waxyaalaha asaadiirta inta badan meelaha lagu riyoodo haltaa ka oo soomaaliya ka mida meel loogu ogin
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka dowladda turkiga ayaa sabtidii maanta sii xoojisay weerarka ay ku qaaday xoogaga kurdiyiinta ee waqooyiga suuriya tallaabadaas oo u muuqata mid ay ankara uga jawaabayso cadaadiska iyo hanjabaadda uga imaanaysa galbeedka dowladaha yurub iyo maraykanka ayaa turkiga ku cadaadinaya inuu joojiyo weerarka uu ku qaaday maleeshiyaadka kurdiyiinta suuriya ee fariisimaha ku leh deegaanada waqooyi galbeed ee suuriya ee u dhow xadka turkiga milatariga turkiga ayaa maanta sheegay inay qabsadeen magaalada raasalcayn oo ka mid ah deegaanada ugu muhiimsan ee ay gacanta ku hayeen kurdiyiinta suuriya hase yeeshee xoogaga kurdiga ayaa taasi beeniyey wariyaasha ayaa kusoo warramaya in ciidamada ay galeen raasalcayn balse aysan weli gacanta ku dhigin ilaa iyo hadda siddeed iyo labaatan rayid ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen gudaha suuriya halka toddoba-iyo toban kalena lagu dilay xadka turkiga ee suuriya uu la wadaago milatariga turkiga waxay sheegeen in afar askari ay ilaa iyo imika uga dhinteen dagaalka halka ay sheegteen in ay xoogaga kasoo horjeeda ka dileen in ka badan boqol dagaalyahan
hogaamiyaasha dalalka shiinaha iyo indiya ayaa maanta oo sabdiya ka wada hadlay khilaafaadka u dhexeeya iyagoo sheegay inay la tacaali doonaan hoosu dhaca weyn ee xiriirka ganacsi ee labada dal oo khalkhalgeliya dalkaasi indiya iyo sidii loo xoojin lahaa amniga dhinaca xuduudda madaxweynaha shiinaha shi jinping iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi indiya narendra modi oo ku kulmay magaalo xeebeedka mamalaburam oo ku taalla koonfurta indiya ayaa sheegay inay go-aansadeen in si taxadir la ay u maareeyaan khilaafaadkooda si xiriirkooda u noqdo isha nabadda iyo xasiloonida dunida khilaafka ugu weyn oo ah gobolka lagu murusan yahay ee kashmiir ayaa shiinaha waxaa si xoog leh uu u taageeray dalka bakistan oo ka biyadiiday tallaabada indiya ay kula noqonayso ismaamulka gobolka kashmiir taasi oo ka caraysisay indiya oo sheegtay inay tahay faragelin shiinaha uu soo faragelinayo arrimaha gudaha ee dalkaasi
ugu yaraan lix iyo toban qof ayaa lagu dilay weerar ay maleeshiya hubaysan xalay ku qaadeen masaajid caana oo ku yaala dalka burkina faso ee galbeedka afrika saraakiisha amniga ayaa wakaaladda wararka faransiiska u sheegay in saddex iyo toban ka mid ah dadka ku dhintay masaajidka magaalada salmosi ee waqooyiga burkina faso ay isla goobta ku dhinteen saddex kalena ay ku geeriyootay isbitaalka dhaawac soo gaaray dartii ma jirto cid sheegatay weerarkaasi hase yeeshee dalka burkina faso ayaa ka mid ah dalalka iyo colaadaha saameeyeen ee galbeedka afrika tan iyo sanadkii labada kun shan iyo tobankii maleeshiyaad xiriir la leh alqaacida ayaa dagaallo ka waday dhinaca waqooyi ee dalkaasi barnaamijka cuntada adduunka ee w f p ayaa sheegay in ka badan boqol kun oo qof ah inay ku barakaceen dagaalka turkiga uu ku qaaday waqooyiga dalka suuriya hay-addaasi ayaa waxay sheegtay in dadkaasi barakacay ay ka kala yimaadeen magaalooyinka rasalcayn iyo tal abyad ciidamada kurdiyiinta ee siriya ayaa waxa ay beeniyeen sheegashada turkiga ah ee ah inay qabsadeen magaalada xadka ku taala ee raasal abyad kooxda xuquuqul insaanka ee la socota xaaladda suriya ayaa waxay sheegtay in talada dadka rayidka ah ee ku dhintay weerarkaasi ay gaarayso soddon qof ankara ayaa howlgalkaasi ay aagga kaga xoreynayso kooxda kurdiyiinta oo ay u aragto argagixiso bilowday arbacadii waxaana ay ku eedeynaysaa kooxdaasi inay xiriir ay la leeyihiin kurdiyiinta doonaya inay gooni u goostaan turkiga ayaa warbixin waxa uu ka soo saaray howlgalkiisa maalintii saddexaad ee suuriya saraakiil maraykana ayaa waxay sheegeen in ciidamada milatariga ee maraykanka ee ku sugan saldhigga kobani ee waqooyiga bari ee syriya ay ka baxeen kadib markii meel u dhow ay ku soo dhaceen gantaallo ay soo riday turkiga saldhigga weyn ee ciidamada maraykanka ee aaggaasi ayaanse wax dhibaata laga soo sheegin waxaana saraakiishu ay sheegeen in daadgureynta ciidamada ay tahay mid ku meel gaar ah
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington aan ku bilownay magaalada kismaayo waxaa maanta lagu caleemo saaray madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo bishii agoost dib loogu doortay doorasho muran badan dhalisay oo ka dhacday magaalada kismaayo khudbadihii laga jeediyey munaasabadii caleemo saarka iyo sida ay wax u dhaceen waxaa warbixintan inooga diyaariyey tifaftiraha v o e da maxamed colaad xasan
munaasabadda caleemasaarka axmed madoobe ayaa ku bilaabatay khudbado ay jeediyeen qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo xildhibaano iyo sanatarro ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya isagoo jeedinayay khudbaddiisii caleemasaarka ayaa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe waxa uu yidhi waxaa mas-uuliyadda iskale dowladda dhexe wax kasta oo xal iyo walaaga inay keento waxaan diyaar u nahay oon u aqoonsannahay inay waalid noo yihiin inaan anagu u aqoonsannahay dowladnimo inaanu nahay xertoodii inaan nahay shaqaalahoodii inaan nahay gacanyarayaashoodii laakiin macnuhu muxuu yahay caaq inaan noqonno iyagaa sababi karaya ilmahaaga labada ilmood ee dhashay haddaad sidan iyo sidan kale tidhaahdo adaa wax walba isaga dhigi karaya markaan intaa samayno yaa waxaan gaaraynaa markaa waxaan u baahanay waxaan aada ugu faraxsanahay in abaalmarinta nobel beace brise la siiyey ra-iisul wasaaraha etoobiya oo maxay sababtu tahay etoobiya iyo eriteria waxay ahayn cadal caadi aad bay u adkeed arrintooda inay isu yimaadaan oo xaaladooda la xalliyo oo la dejiyo waa waxaan aada ugu farxayno laakiin waxaan rabnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo xafladahaasna tegay arrintaana arkay inuu garto kuwiisu inayna sii kala tegin intuu aabba noqdo inuu beri kismaayo yimaado oo dadkiisa uu la hadlo oo uu yidhaahdo war axmedow wariga waxaanaad ku khaldan tahay axmedow waxaanaad ku khaldan tahay oo waddadu sidan ma aha oo sidanaa saxa oo taladanaa ila quman oo sidanaan waalid ku ahay oo madaxweynahaygii baan ku ahay oo nin haygu caasiyana sidan iyo sidan oon isweydiinno oon isqancinno waxaan isleeyahay waa wax sharaf u ah waxaa safka hore ee hoolka ay xafladdu ka socotay ka muuqday madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud ayaa munaasabadda ka yidhi
duruufaheenna gaarkaa marar badan waxay keenayaan in khaladaad dhacaan khaladaad inay dhacaan isku ceebin mayno isku eedayn mayno laakiin qaladaadka in layska qabto laga soo noqdo la iswarsado war meeshaas maya waddadii nagama jirtaan waddadaan u noqonna la yidhaah oo la isdhegaysto ayay ku baad maxaana laysku dhegaysanaa markii laysla fariisto laysla hadlaa la isdhegaysan karaaye si kale layskuma dhegaysan karo layskuma maqli karo marka isfaham siyaasadeed oo loo wada jiraahay mar walba wuxuu ahaay cunsurka aan ku soo caanamaali jiray oo aan muxuu ahay soo isticmaali jirnay asagii marka waxaan leenahay ha loo noqdo waxyaabaha muxaramaadka ah oo dhinacooda in la fiiriyaba aanay ahayn waxaa ka mid ah mandaydkii ay dowladda shacabka soomaaliya dowladda siiyeen haddii uu dhammaaday meelahan luuqyada ahaan wax ka daydayaa xaaraan waayo shariif sheekh axmed ayaa isna hadalkii uu jeediyey waxaa ka mid ahaa talada marna waxay ku fiican tahay in hoos loo sheego marna waxay ku fiican tahay kor in loo sheego anigu waxaan aaminsanaha taladaa xilligii hoos loo sheegi lahaa waa soo dhammaatay xilligii kor loo soo sheegi lahaa ayaa la joogaa waxaa ilaahay mahaddiisa laba mas-uul oo laba maamul goboleed madaxu ah inay nala joogaan maanta labadiinna madaxweyne iyo dadka ha ka timaadeen iyo maamulkiinna hadday waxallaabaan dembiga adinkaan idiin haysanaa sababtuna hadda annaga waa ka soo quusanna dowladda dhexe quusaan ka nahay waa ka nimid raja xataa noogama jirto mas-uuliyadda qaata ummadda soomaaliyeed isugu yeeraa annaguna diyaaraana dhinaca siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda federaalk ee soomaaliya kuwooda hadlay waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame madaxa xisbiga wadajir kuwa madaxweynayaasheenna villada jooga kuwii soo mara jooga askari ugandhaysaa furaha villada haya ina waatii soomaaliyeed kuwaasaan rabnaa inaan iska saarno waxaan isaga saari karnaa soomaalinimo iyo midnimo iyo isku tanaasul iyo hadala annaga gundhi oo halkudhumno oo la yidhaahdo isla guddoon talo iyo isku tanaasul iyo israadilaa lagu wadi karaa dalkan waa ka kab ka kabkiisa inaan burburinana ma rabno waxaan leenahay marka madaxweynaha inta uga abiilgaraynaynaa madaxweynow intii aad fali kartaan waa fasheen dalka dib u heshiisiin yuu u baahan yahay dalka wuxuu kaloo u baahan yahay hal wax yaa maamulka madaxweyne farmaajo loogu dulqaadanaya wuxuu ku socdaa xilkasnimo dadka siyaasadda ku jira iyo maxaa kale doorashaa dhici doonto afar sanaa dhammaanaysee qoladan si tartiib ah ha noo dhaafaan hadday amalka doorashada soo xiraan marka oo isku dayaan inay awoodda kororsadaan dalka soomaaliyeed dulqaadkii ay ku joogeen waa doorashada hadduu kaas xirmo ogaada iriddii rajada iyo iriddii nabadda soomaaliya dowladda ayadaa soo xirtay waxa laali wixii mas-uuliyad ka dhacaan halkaas ayadaa qaadanaysa waa maasantii madaxweynaha mar kale u taanayeen wasalam calaykum dhammaan siyaasiyiintii kale ee madasha ka hadlay oo ay ka mid ahaayeen cabdikariin xuseen guuleed shariif xasan sheekh aadan madaxweynayaashii hore ee galmudug iyo koonfur galbeed iyo cabdiraxmaan faroole madaxweynihii hore ee puntland haatanna ka tirsan sanatarada aqalka sare ayaa dhammaan ka sinaa eedeyn ay u jeediyeen dowladda federaalk ee soomaaliya iyo xalaalaynta doorashadii axmed madoobe ee ay dowladda federaalka horey ugu tilmaantay mid sharci darro ah waxaa kaloo ay ka mid aysnaayeen baaqa ku aadan in wadahadal lagu xalliyo mushkiladaha jira madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dane ayaa ugu baaqay madaxdii ka qayb gashay shirka iyo siyaasiyiinta soomaalida inay dulqaad muujiyaan wadahadalna lagu dhammeeyo wixii khilaafaada ee dalka ka jira
waxaan ka codsanayaa madaxda halka ka hadashay oo runtii qiimayn weyn leh iyo qadarin qaarkood ay muujiyeen meesha ay gaarsiisan tahay heerka frustrationka ay dadka qaybtiis marayaan waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa in dulqaadna la muujiyo dalka midnimadiisa la ilaaliyo wada hadalka aan laga daalin wixii khilaafoo jirana si wada jir ah looga gudbo dowladda puntland waxay mar walba u taagneed una taagnaan doontaa ilaalinta midnimada soomaaliya iyo federaalaynta dalka soomaaliya waxaanan rajaynaynaa door walba oo nala gudboon inaan qaadan doonno haddii ilaaha idmo annaga oonan cidna ku xumaynayn cidna aanan ku soo dhowaynayn
dhinaca martisharafta dibadda ee ka qayb gashay caleemasaarka waxaa ka mid ahaa wafdi ka socday dalka kenya oo uu hogaaminayo xildhibaan aadan barre ducaale oo ka tirsan baarlamaanka dalka kenya oo ay weheliyeen xildhibaano kenyaana oo uu ku jiro xildhibaanka laga soo doorto xaafadda soomaalida ee nairobi yuusuf xasan iyo madax ka socotay dowlad goboleedyada soomaalida waqooyi bari kenya ee wajeer iyo gaarisa aadan barre ducaale ayaa ugu horrayn halkaasi ka akhriyey qoraal kooban oo af ingiriisi ku qoraa oo uu sheegay inuu xambaarsanaa fariinta dowladda kenya ee ku aadan munaasabaddan waxaa fariintaasi ay ku koobnayd hambalyeyn ku socotay axmed madoobe iyo xusidda xidhiirka kenya iyo jubbaland iyo iskaashiga ka dhexeeya ee dhinaca la dagaalanka argagixisada wafdiga kenya ee tegey kismaayo ayaa waxaa halkaasii geysay dayuurad toos uga soo qaaday magaalada nairobi saraakiil ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee soomaaliya ayaa v o a u sheegay in diyaaradda siday aadan barre ducaale ay si qarsoodiya ku tagta kismaayo saraakiisha ayaa sheegay in diyaaraddan ay ka diiwaan gashan tahay dalka kenya islamarkaana inta aysan ka soo duulin nairobi ay qarisay nabarada iyo sumadaha lagu yaqaano diyaaradaha iyadoo ka cararaysa in duulimaadkeeda lasoo tixraaco duulimaadka diyaaradda siday aadan barre ducaale ayaa yimid saacado kadib markii ay hay-adda duulista ee soomaaliya ay mar kale soo saartay xayiraad cusub oo ku aadan diyaaradaha tooska ah ee tegaya magaalada kismaayo gaar ahaan duulimaadyada ka imanaya dalka kenya dowladda soomaaliya ayaa dhowaan dacwad ka dhanah dowladda kenya u gudbisay hay-adda duulista ee qaramada midoobay iyadoo sidoo kale safiirka kenya ee soomaaliya looga yeeray xarunta wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya si loogu gudbiyo dacwaddaasi ma cadda go'aanka ay dowladda muqdisho ka qaadan doonto diyaaradda maanta ka degtay magaalada kismaayo arrintan ayaase dhinaca kale ku soo beegmaysa xilli xiriirka soomaaliya iyo kenya uu aad u xun yahay aadan barre ducaale ayaa ka hadlay danaha kenya ay ka leedahay soomaaliya gaar ahaan jubbaland
maanta waa idiin baanay madaxweyne annaka dadka waxay isweydiiyaan kenya interestkeeda muxuu yihi annaka interest kale ma qabno interestka annaga waxaa weeyo soomaali oo nabad ah oo degan midda labaad interestka annaga muxuu yahay muxuu yahay jubbaland siddeed boqol oo kilomitir oo xuduudaan la leenahay annaka jubbaland waxaa qasab ay nagu tahay national security interestka waddanka annaga annaka wuxuu ku xiran yahay jubbaland aniga nila hadlaayo degmada liiga soo doortay boqol iyo afartan iyo saddex arday oo jaamacad ayaa hal maalin lagu dilay xildhibaan aadan barre ducaale ayaa ka codsaday soomaalida in ciidamada kenya aan faquuq gaara lagu samayn oo ay ka mid yihiin ciidamada amisom ee soomaaliya ka howlgala si ay ula dagaalamaan argagixisada ciidamadannada maalin kasta meeshan joogaana ku dhammaadaan ayakoo ummadda soomaalida ilaalin ayakoo ummadda kenyana ilaalin marka dee maanta jubbaland ay degta nabad ay hesho soomaaliya ay nabad noqoto annaka one minute ma sii joogayno jubbaland ciidamada kenyana ciidamada kenyanana fartayaa lagu fiiqin ciidamada kenya waxay ku joogaan soomaaliya magaca amisom ciidamada kenya waa sidii ciidamada etoobiya waa sidii ciidamada burundi waa sidii ciidamada jibuuti marka annaga xoogaa discrimination aan lagu samaynina
madaxweynaha jubbaland ee la caleemo saaray axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa isna maruu ka hadlayey ku tilmaamay midnimada soomaaliya mid muqadasa midnimada shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celiyo hal la xoojiyo waana muqadas meel looga wareegana ma laha waxaan marar badan maqlayaa jubbaland kenyay ku darsanaysaa iyo xaggay u socotaay waxyaalaha asaadiirta inta badan meelaha lagu riyoodo haltaa ka oo soomaaliya ka mida meel loogu ogol munaasabadda caleemasaarka axmed madoobe iyo hadalladii ay siyaasiyiinta ka jeediyeen halkaasi waxa ay astaan u ahaayeen kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka dhex jirta soomaalida ee halista ku haysa midnimada dalka waxaana ay ku soo beegmaysaa shan iyo lixdan guuradii ka soo wareegtay labiyo tobankii oktoobar sannadkii kun sagaal boqol afar iyo kontonkii markii la sameeyey calanka soomaaliyeed ee buluugga ah ee xidigta cad ay dhexda kaga taal hadal kooban oo qoraala oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku aadan munaasabadda maalinta calanka ayaa lagu yidhi madaxweynaha wuxuu shacabka soomaaliyeed ugu baaqayaa inay u midoobaan sidii ay ula soo noqon lahaayeen dowladnimadii sharafkii iyo qabkii soomaaliyeed ugana bixi lahaayeen qoqobka iyo qabyaaladda islamarkaana ula dagaalami lahaayeen argagixisada u ooman daadinta dhiiggooda inkastoo dowladda federaalk ee soomaaliya ay marar badan ku celcelisay in doorashadii axmed madoobe dib loogu soo doortay ay ahayd mid sharci darraah oo aanay aqoonsanayn haddana caleemasaarkiisii maanta ayaysan dowladda weli wax wara oo rasmiya ka soo saarin mahadsanid warbixintaasi dheer waxaa noo soo diyaaray uu soo jeedinayay maxamed colaad xasan halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa baahinteenii fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a ee washington haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka waa kan ridwaan xaaji cabdiweli
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa hooye aamina maxamed mursal oo ah la taliyaha arrimaha haweenka iyo xuquuqul-insaanka madaxweynaha koonfur galbeed horeyna u soo noqotay wasiirkii haweenka ee dowladdii kumeel gaarka ee uu madaxweynaha ka ahaa allaha u naxariistay cabdilaahi yuusuf axmed ku soo dhowow barnaamijka marka hore ee aamina aada iyo aad ayaa umahadsantahay waa dhowahay ridwaan waxaan aada iyo aada mataqaanaa aan kugu faraxsana hooye macaan sida v o a lasoo qayb gashay anoo weliba mataqaanaa dhibaato iyo tacsiyo ku jira inaa lilahi wa inaa ileyhi raajicuun aada umahadsantahay hooyo aada baa umahadsan tahay allah u naxariisto wiilkaagii suufi cismaan cabdulle oo saddex iyo labaatan sano jir ahaa oo saddex iyo labaatankii sebtembar lagu dilay mid ka mida weerarada mindiyaha ee kusoo badanaya gaar ahaan magaalada tan london bal marka hore waxaad sharaxaad guud naga siisaa sida ay wax u dhaceen inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun wallaahi horta hooyo hordubaan anigu meesha ma joogin meeshay wax ka dhacaayeen aniga soomaaliya ayaan joogay muqdisho ayaan ku sugnaa markii shilkaas oo foosha xun dhacaayeen waxaa ila soo xiriirtay mataqaanaa goor oo laba iyo tobankii oo kale annaga inoo tahay gabadheyda ladan cabdi jaamac ayaa isoo wacday iyadoo booliiska ay kordhooban yihiin oo iyada naftarkeeda isla waktigii mataqaanaa daqiiqad markay dhada xasan waa la dilay tooreey ayaa igu wardambeysay iyada hataa ambalaas ayaa loola cararo mataqaanaa meeshay ku suuxday marka alxamdulilaahi wiilkayga mataqaanaa waxaa lagu dilay broadway ayaa lagu dilay elin broadway marka dee sidii ayaan kusoo baxay yaan mataqaanaa diyaaradda ethiopia airline ayaan la socday halkii aan kusoo gaaray london mataqaanaa isla talaadadii waa soo galay magaalada london waa gartay waxaad ii sheegtay in aan qof kale oo soomaali ah oo dhalinyaro ah uu dilkan geystay yaa kuu xaqiijiyey waxaa ii xaqiijiyey booliiska ayaa ii xaqiijiyey k- kolley ma ahan hadda kolley dadkii saddex qo- ee mataqaanaa wiilasha soomaali ayay ahaayeen yarka oo midada kaga dhacdayna wiilka mataqaanaa soomaali ayuu ahaa waxay ii sheegeen booliiska mataqaanaa labadooda inay isfeereen kadibna mataqaanaa wiilka muxuu ahaay yarka ah oo walaalkiis ahaa oo dilay inuu midi la soo baxay uu weliba ceyrsaday uu ka cararay dee lafta waa kulushay waa dareemi kartaaye markaasna baabuur dariiqa maraya inuu yarka hataa jugsiyey sidii ayuu ku dilay asaga iyo mataqaanaa kuwo kaloo saaxiibayaashiisa oo soomaali ah ayaa wada socdeen gedigoodna soomaali ayay ahaayeen waa gartay dilalka noocan oo kale ah een guud ahaan dalka gaar ahaan london waxaad moodaa inay aad iyo aad ugu soo badanayeen inta badanna eh, dilalka waxaa isu geysanaya waa dhalinyaro siddeed iyo toban sano ka weyn guud ahaanna marka la eego een, afartan kun oo weerar oo mindiye ah ayaa eh, laba iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay dhacay marka adiga maxaad tuhunsan tahay ma isleedahay wiilkaaga eh, waxaa laga yaabaa inuu ku dhex jiray een, falal burcadnimo ah ama eh, inuu ka ganacsanayay waxyaabaha qaarkood daraagada ee inta badan la sheego in ay qayb ka yihiin dilalka noocan oo kale ah wallahi waa dareemi kartaa bukos mataqaanaa ilmaha oo drag iibsado oo mataqaanaa iisheeg ee ama ama mataqaanaa iisheeg waxyaabahaas ku jiraan waa hubaysiinoo hubla-aan ma socdaan wiilkaygana waa s- waa dareemi kartaa hadduu hubaysnaan lahaa isban lama dili lahayn laakiin ilaaha unbaa wax og because mataqaanaa ilmaha anagu faraheena badanaa wa way ka baxeen ee muxuu ahay wiilkan yarkaa hadda muxuu ahay iisheeg aniga kuma ogeyn mataqaanaa inuu drag iyo ku dhex jiro inuu mataqaanaa ee wax dilo kuma aan ogeyn wuxuu ahaa wiil runtii baari iyo ah anigu ayuu ahaa wiil mataqaanaa imaqlo ayuu ahaa wiil mataqaanaa soomaaliya aada u jecel ayuu ahaa saa ula socotaa ama wiilkayga hadeer sanad ku dhow ayuu soomaaliya soo joogay sharciga baasaboorka ayaa ka dhacay sidii ayuu wadankan ugu soo laabtay sidii ayayna mataqaanaa shilkan uu ku dhacay waa gartay marka wax dhex maray een, muxuu dagaalka ka bilowday maxaa dilka keenay booliiska laftirkooda maxay kuu sheegeen wallahi booliiska waxay ii sheegeen keliya mataqaanaa inay isfeereen labada wiil inay isfeereen laakiin sababta dagaalka dhaliyey ma garan maya kartid ma laima sheegin ana war uma hayo Mm.
Ah.
wax adiga aad tuhunsan tahay miyaa jira oo een, ilmahaaga aad ku aragtay hadda ka hor may kuma arkin waxaan dagaal ka ahay weliba mataqaana nin degan ayuu ahaa hadda kor waa la xiray saas oo kale isagii wiil ayaa mataqaana waa la dagaalamay waa la xiray laakiin wax kaloo hadda oo ani mataqaana iga naxdisiiya ama aan isleeyahay mataqaana xasan waa lagu dilay ani aan tuunsan ama aan arkay ma jirto waad la socotaa badanaa anigana mataqaana wadanka ma joogi ee mataqaanaa soomaaliya ayaan ka shaqeeyaa dadka oloolay mataqaanaa soomaali inay lugaheeda ku istaagto ayaan number one ka ahay waxaan ka tirsanahay dadkii soomaaliya lagu soo tijaabiyay ayaan ahaa marka badanaa mataqaana aniga laftarkeyga ee muxuu ahay iisheeg ee ee laakiin ee waxaa jooga walaalihiis ayaa joogeen gabadheeda oo weyn oo lix carurle ayaa wadanka joogta marka wax dhibaato leh oo mataqaana ani hadda aan ku ogahay oo oo xasan aan sheegi karo oo dhihi karo waxaas ayuu ku dhex jiray ma jirto waa gartay allah u naxariisto een, xasan een, sidoo kalena loo yaqaanay suufi ee sidaad ii sheegtay een, agoonnimana waa kusoo korisay een, oo maaragtay wakhti fara badan iyo juhdi fara badan ayaad soo gelisay een, hooyooyinku lamid ahna waa ay jiraan oo dhibaatooyinkan la kulma marka siduu yahay dareenkaaga wallahi dareenkayga waa dareemi kartaa runtii aniga ridwaanow hooye macaan ee waxaan rabaa v o inaan u caddeeyo arrimaha mataqaana waa nagu soo laalaabteen ee qurbo joogtoo dhan mataqaana iskaga mid ayaan nahay north america waad arkeysaa waxyaabaha ka dhacaya toronto waxa ka dhacaya waad arkeysaa ha u badnaataba u k ayaa bilahan dambe ha u badnaateen dhibtaas waxaa le horta ilmahan anaga ma lihin oo mataqaanaa ragka waaweyn ayaa mataqaanaa meel walba u taagan oo mataqaanaa ajanabi ah ayaa caruurtan ku shaqaysta marka warar badan ayaa dhegahii kusoo dhacaya waxaasna waa ka warqabay ee markaasaa ula socoto ridwaano mataqaanaa iisheeg ee halkan waa ku baaba'sanaa anaga waxaa waxaa la yaab leh mataqaanaa iisheeg communitiyaashii oo sidii la rabay aan u shaqaynayn because halkan safaarad ma lahan marka ee marka ma ma aqaani meelaan u socona ma garan kari aniga waayahay laakiin dalkan marka la joogo n xafiisyo fara badan oo n soomaalidu ay maamulaan iyo dad soomaaliya oo madax ka ah ee ururada jaaliyadda ayaa jira n dad kale oo oo ku jira dowladda hoose xildhibaanahana waa ay jiraan kuwaas iyaga n wax kaalmaa ma isleedahay waa looga baahan yahay n adigoo ku hadlaya hooy ahaan wallaahi kaalmo waa looga baahaya maana kaalmo weyn ayaa weliba u baahannahay because wacyi gelin ayaan u baahannahay waxaan u baahannahay mataqaanaa hooyooyinkan meel walba taagan hooyooyinkan mataqaanaa af aan ka sayn hooyooyinka ilmahooda intii la dilo haddana saddex bilood laba bilood mataqaana layska haysanaya haddana ummadii waa ila yaabanta waxaa le mata ilmahaaga waaba nasiibaaba leedahay haddiiba saddex isbuuc keli la haystayba cidaan meelaan u dacwooda ma laha caawa aniga meelaan u dacwoodno oon dhahi kan hataa meedkeena u baahana hanala sii hataa ma haysano anaga marka runtii anoon mataqaanaa oo jaaliyadda u k aniga aan ka- aan kasoo jeedo oo aan mataqaana aan muxuu ahay ii sheeg ee aan rabin inaan halkaa idaacadda aniga aan mataqaanaa waxun kaga sheego runtii waxaa isleeyahay way gaabiyeen because dhibaataan mataqaana way soo noqnoqotay dhibaataan mataqaana anaga meel culays ah oo islihi kan aa leelehay maanta mataqaana halkaas ayaa haysanaa waad arkaysaa mataqaana waa hadda inta aniga aan joogo ilaa iyo toddoba wiil ilaa iyo lix wiil oo soomaali ayaa lagu dilay xalayta labaa la dilay midna mataqaanaa meesha oo mataqaanaa oo khatarta ayuu ku jiray midna mataqaana waa dhintay marka wixii way soo lalaabtay waxao waa gartay mataqaana waalidiinta laftirkooda ma laga yaabaa inay mas-uuliyadda qayb ka yihiin maadaama aad sheegtay waalid fara badan waxaa laga yaabaa inaanu ka warhayn caruurtiisa oo dalkii uu ka tegey Eh, kuwo kale waxaa laga yaabaa in een, dhaqankii iyo een, bay-ada lagu nool yahay ama deegaanka lagu nool yahay aysan garan karin ama een, isdhexgalkii loo baahnaa inay nolosha dalka ku fahmaan ay aad iyo aad uga liitaan marka dhinacaas laftirkeeda sooma baahnay kula tahay in dib loo eego oo loo qiimeeyo ridwan waa dareemi kartaa because anaga mataqaana horta ma helayna because ee mataqaana wadankan sharciya ayaa looga dhaqmaa sharciyadiina si fiican uma naqaano waa runtaa taas laakiin mataqaana sideeda hataa even dowladda u k ma arkaysa anaga mataqaana dhaqan ayaan leenahay ilmihii mataqaana ii sheegay ee dhabarka ayaa laga soo dharbaaxaya haddaan mar cunigeyga aan canaanin karin haddaan cunigeyga mataqaana uusan amarkayga qaadin karin oo mataqaana islamarkii nine nine intuu ii taabto laileya mataqaana lama hadli karti waa lagaa kaxaysaa islamarkii social service intuu wiilkii u imaado ama gabadhii u imaado ee guriga hooyadood markay kasoo baxeen haddana xanaano uusan helayn oo haddana laga yaabo berri mataqaana in dib adiga aad mataqaana lagugu soo celiyo cunigaagio daroogaysan ama daraag uu bartay taasayna u badan tahay waa la socotaa idinkoo dhan mas-uuliyadaasna waxaa iskale hataa dowladda ingiriiska way leeyihiin because ilmahan inaa canaanina waa laloo diiday mataqaana haddana ilmihii markii oo social serviceki laga kaxaysaana ma xanaaneeyaan mataqaana kama way warqaban cunigii xorriyada la siinaa daraag uu qaadanayo wuxuu rabo uu samayn karaa saacaddu rabo Ha, socon karaa laakiin marka midiyaa la soo horeba degilaa marka horeba soo muhiim ma aha in een, xaaladaas aan la gaarin een, waalidka iyo caruurtu ay isfahmaan oo waalidka laftirkiisa sida ubadka loo korinayo marka lagu nool yahay dalalka galbeedka oo kale eh, uu fahmi karo horta siska systemkaas anaga ma qaadan karno waqti badanna way qaadanaysaa because mataqaana ilmahan markuu jiro shan jirka oo la geynayo neerska la geynayo waxaa la baraa waxa laleeyahay nine nine ayaa la baraaya waxaa la waxaa la baarana waxaa la baaraya jirkiisa ayaa la baaraya waxaa la gelinaya hooyadii tarorg ayaa la taror taror ayaa lagu ri- yaa- yaa- yaa- yaa la gelinaya waxaa la leeyahay mataqaana ilmaha lama- ma dili kartaan ilmaha ma waxayn kartaan annaga weliba hooyooyinka soomaaliyeed sharaf ayaan anaa leenahay dilka waxaad ka wadaa ma canaanan kartaan miya dee ma canaanin kartaan haa weliba waad waad ogtahay hooyooyinka soomaaliya sharaf ayay leeyihiin weli caalamka caalamka mataqaana ama muslim gudihiisa ha ahaata ama christian ha ahaadeen caalamka weli lama heyo mataqaana hooyo soomaaliyeed oo ilmaheeda dhaawac way u geystay ilaa iyo hadeer lama heyo annaga mataqaana dawaankaas annaga baal dahab ayaan kaga marka jirnaa ma isleedahay wadahadallada ka fiican mararka qaarkood canaanta badan ama in een, een, gacan qaad maaragtay loo geysto caruurta bishii runtii mataqaana ee- ee- ee ama ama ama wad- ama dalkii ha joogo ama dibadda ha joogo horta ilmaha in la dilo sidoodaba mataqaana waa laga qorxoon yahay wadahadalka ayaa ka fiican haddana canaanta meesha kama baxsan laakiin annaga ilmaheena sida mataqaana waxaa arkaysaa dadka qaarkiis ama mataqaana laleeya mataqaana ilmahood wabiya ayay ku shubeen ee waad la socotaa hadda kahor mataqaana meediyaasha waxaa socday ilmo yaroo mataqaana sigaar lagu gubo jirkiisii oo qolooyinka aj- ajaanibka ah annaga dhaqamahaas kuma xukun waxaa laga yaabaa hooyada Waay.
inay dharbaaxyan ay ku dhuftaa laga yaabaa ilmaha yarka ah ugu dambeyn aamina een, wiil noocee ah ayaad ku tilmaami lahayd allah u naxariistee een, xasan cismaan cabdulle ama eh, suufi cismaan cabdulle eh, sida loo yaqaanayba inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun runtii xasan wuxuu ahaa baarigii oo marka koowaad uu ahaa ilaahayna waxaa uga baryayaa inuu jannadii ka waraabiyo xasan wuxuu ahaa nin mataqaanaa aada iyo aada mataqaanaa maskaxdiisu freshay u tahay maskaxdiisa ay shaqaynayso kulahan weynaa inuu mataqaanaa wadankiisa hooyo inuu ka shaqaysto xasan wuxuu jeclaa mataqaanaa arrimaha businesska ayuu jeclaa waxaa u dheeraa mataqaanaa xasan wuxuu rabay inuu noqdo muxuu ahaa isheeg police officer ayuu rabay inuu noqdo wuxuu la kulmay mataqaanaa madaxdii qaranka ayuu la kulmay ugu horreeyey ra-iisul wasaaraha ugu horreeyey markii dambe madaxweynaha ayuu arkay runtii kulley nasiib uma yeelo inuu markaas boliis u dhaqdo laakiin isaga boliis ayuu jeclaa xasan marka runtii mataqaanaa wuxuu rabay inuu soomaaliya mataqaanaa ishee inuu ka shaqaysto ayuu rabay anigana mataqaanaa nin aada iyo aada ugu faraxsanaha ayuu ahaa runtii mataqaanaa hadeerna mataqaanaa safar ayuu soo ahaa xasan marka waa kuu sheego muxuu ahaa isheeg wadankaana dhatiisu iska leeyahay hataa ilmaha hadii la xira hataa mataqaanaa ma helayaan mataqaanaa ma helayaan shaqooyin ma helayaan ma helayaan ilmihii criminal ayuu naqanayaa ma helayaan guri ay degaan ma helayaan marka dhibaatada waa iska badan tahay runtii aniga mataqaanaa isheeg wiilkayga mataqaanaa wiilka dilay hooyadiisa ayaan rabaa inaan fursadan uga faa-idaysto radwaanow iyada ayaa gacanteeda wiilkeeda boliiska ugu dhiibtay hooya xaawataako anigana mataqaanaa aada iyo aad ayaa arrinkaas usoo dhaweeyey waxayna mudan tahay hooyo xaaw inay mataqaanaa gabdhaha soomaaliyeed oo mataqaanaa isheeg inay ku daydaan aysan ilmahooda mataqaana inay dhiig daadiyaan ay mataqaanaa aysan dhoofin hadeer mataqaanaa laba wiil ayaa maqan oo mataqaanaa oo dilka wiilkayga ka qayb qaatay wadanka waa laga dhoofi waan la socdaa ayagana waxaan rabaa baaqi inaan u diro horta aniga dhiigga wiilkayga xasan waa cafiyey ilaahay wejigiisa ayaan ku cafiyey waxaan ku cafiyey mataqaanaa isheega ciyaaladeena soomaaliyeed oo meel walba daadsan midiyaha isu haysto inay ogaadaan mataqaanaa hooyada soomaaliyed inay karti leedahay ee awood ay u leedahay haddana mataqaanaa dhiiggeeda inay la daadiyo haddana cafinaysa mataqaanaa dhiiggeeda wiilkeedii mataqaanaa aniga wiilkii dhiiggeygii waa wa waa cafiyey ilaahay wejigiisa ayaan ku cafiyey waxaan ku cafiyey mataqaanaa dhalintan soomaaliyeed oo north america joogto oo yurub ku nool oo ingiriiska daadsan midiyaha isu wato inaan mataqaanaa midig midig ku taag aysan naqanin cafiya masaamax ayuuga yahay hooyooyinka soomaaliyeedna waxaan farayaa mataqaanaa ilmahooda inay nagu daydaan markay dembi galaan inay ku dhiirdaan inay idaacad soo fariistaan ay dhahan mataqaanaa waa iscafina annaga waxaan kaloo rabaa fursa inaa uga faa'idaysto barnaamij weyn ayaan sameynaa barnaamijkaasna inaad mataqaanaa nagala soo qayb gashaan dhammaan mataqaanaa jaaladaha meel kasta ay joogaan oo u k waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtiga intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay aamina maxamed mursal oo ah hooyo soomaaliyeed oo wiilkeedii allah u naxariistee dhowaan lagu dilay magaalada london inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajoodila nabadgelyo
barnaamijkaasi martida mikrofoonkan waxaa london kusoo diyaariyey waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington iyo caawana qodobada aan idinku hayaed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hoteelo gaala dumarka islamarkaana aan loo oggolayn inay ragimaadaan oo ay u soo hurdo tagaan haddii ay lacag kasta haystaan waa ku dhowaad afartan qol ayuu ka kooban yahay sagaaliyo soddon qol buu leeyahay inta la seexdo marka la eego ee waxaa layidhi hoteelkani wuxuu noqonayaa dumarkoo keliya yimid ay kiraysan karaan rag looma ogola rag ma soo kiraysan karaan haddii xataa qof ninihii magaalada meelu ka seexdo uu waayo hoteelkaa lagama kiraynaya sababta dumarka gaar loogu yeelay halka uu ku yaalay iyo weliba qiimaha habeenkii lagu seexdo barnaamijka cawayska washington ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaal waxaan barnaamijka caawa idiinku hayaa aynu ku wada caweyn doonnaa
deeqa waa magac soomaaliyeed marka la fiiriyo magac ahaan laakiin marka anigu heeska sameynaya deeqa ulama jeedin magac ahaan ulama jeedin waxaan ula jeeda deeqa tii deeqdaya oo kale masan deeqa waan ku jeclaa marka laakiin automatic deeqoo dhanna way wada qaateen ujeedka anigu kalahaana un deeq u ahaa dee gabadhii i deeqday macnaha waa fanaanka maxamed xasan xuseen la foole waxaana uu barnaamijka kaga warrami doonaa fanaanku qayb ka mida suugaantiisii iyo weliba dhinacyo kala duwan oo ay ka mid tahay sababta uu u soo xusho heesaha gaarka ah ee jacaylka ka hadlaya barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal dadka tiradoodu ay kor u dhaaftay toddobada bilyan ee qof ee dunida guudkeeda ku nool ayaannu inta badan maqalnaa amaba aragnaa waxyaaba dumarka u gaar ah iyo weliba kuwo kale oo raggu ay adeegsadaan oo gaar u ah iyadoo ay ku xidhantahy hadba halka iyo weliba goobta la joogo iyadoo dhinaca haddii uu ka soo gudbo dhinaca kale islamarkaana uu la wadaago waxyaabii gaarka u ahaa ay noqoto waxyaaba la yaab leh islamarkaana isha si gaara loogu hayo iyadoo sidoo kalena taasi beddelkeeda ay barbar socoto waxyaabo kale oo ay wadaagaan labada dhinacba amaba ka dhexeeya haddaba dhegaystayaal maalmihii la soo dhaafay waxaa dunida qaybo badan oo ka mida warbaahinteeda uga caansan si weyn loogu qaadaadhigaya hoteel haweenka u gaar ah oo ay mamnuuc ka tahay inay raggu karaystaan amaba ay u soo hurdo doontaan kaasoo si weyn u soo jiitay indhaha dunida islamarkaana keenay in haween badan ay degaan oo ay ka war doonaan sidoo kalena ay raggu si dhow isha ugu hayaan bal haddaba dhegaystayaal aan soo dhoweeya saahare ciidla nuur oo sheekadaasi si ula socotay islamarkaana inooga warrami doonto hoteelkaasi halka uu ku yaallo qiimaha habeenkii lagu seexday iyo weliba sababta haweenka gal loogu gaar yeelay cabdixakiinow hoteelkan magaciisa waxaa layidhahdaa somdona hotel wuxuu ku yaalaa meel u dhow magaalada la yidhaahdo borto cristo oo ku taala dalka sbain waa hoteel darajadiisu fiican tahay laakiin aan ahayn hoteelada aadka u qaaliga ah waxaa lagu qiimeeyey afar staar inuu yahay ama afar xidigood inuu yahay hoteelkan gebigiisaba waxaa layidhi waa ku dhowaad afartan qol ayuu ka kooban yahay sagaal iyo soddon qol buu leeyahay inta la seexdo marka la eego e waxaa layidhi hoteelkani wuxuu noqonayaa dumarkoo keliyihii mid ay kiraysan karaanrag looma ogola rag ma soo kiraysan karaan haddii xataa qof ninihii magaalada meelu ka seexdo uu waayo hoteelkaa lagama kiraynaya cabdixakiinaad iyo maxaa ugu gaara markaa dumarka iyo ka helaya si sababta uu dumarka gaar loogaga dhigay muxuu yahay markaad kolleyba maqasho meeshaasi waa dumar keliya waxaad maskaxdaada ku soo dhacaysa in adeegyadii dumarku u baahnaayeen ay dabcan meesha ka agdhowdahay hoteelku wuxuu leeyahay barkadii lagu dabaalanayey waxaa kaloo leeyahay meeshii timaha iyo jirhka lagu qurxinayey lagu hagaajinayey library buu leeyahay meel xagga sare ah oo bannaan buu leeyahay oo fooqa halkiisa ugu sarraysa kuraas ay taallo oo ay dumarku iskaga leydhsan karaan oo casariyahoodaiyo shaahooda ku cabbi karaan marka aanay maaragtay hurdin ama aanay maqnayn hoteelku adeegaana wuu leeyahay wuxuu leeyahay makhaayadii iyo meeshii cuntada laga cunayey iyo meeshii cabitaanka wuxuu leeyahay dumar badan oo shaqaalo ah iyo sidoo kale rag kooban oo shaqaala haddii laydhaa oo rag baaba joogaba meeshii rag yar baa ka shaqeeya kuwaas isay ugu suurto gashay inay maadaan oo iyaga loogu ogolaado cabdixakiinow waxaa loogu ogolaaday raggaasi inay ka shaqeeyaan inkastoo tiradoodu aada u koobantay sida maamulaha hoteelkaasi uu sheegay sharciga waddanka sbain wuxuu ogol yahay inaan qofna lagu takoori karin lab iyo dhidinka uu yahay jinsigiisa iyo midabkiisa sidaa daraaddeed raggii looma diidi karo inay meeshii ka shaqeeyaan laakiin waa tiro yaryihiin intooda badani waa dumar shaqaalaha raggaa koobanna waxaa la sheegay inay meelo aanay badanka dumarka isa soo gaadhin inay ka shaqaynayaan waan gartay marka waa qoladii seexanaysa unbaa loo diiday inay maadaan shaqaalaha kooban way joogaan sahra dee hotel marka la yidhahdo la seexanaya ama goob hurdo dee rag iyo dumar buu u baahan yahay macaashdoon weeyaan dee waa hotel inuu shaqeeyo dadka yimaadaan loo baahan yahay maxaa keenay ama fikirkan ku dhaliyey in dumarka gaar ay u abbaaraan ama ay u beegsadaan ay dumarka gaar ugu sameeyaan cabdixakiino waa runtaa laakiin dadku markay ganacsi samaynayaan inta badan waxay sameeyaan cilmi baadhis ninka hoteelkan madaxda ka ahi wuxuu sheegay ina ay sameeyeen daraasad muddo dheer soconaysay oo cilmi baadhisa oo ay ku ogaadeen in haween fara badani markay doonayaan inay ka nastaan howlaha shaqo iyo stresska iyo hadday guri joogaanna ay caruurta iyo ninka iyo guriga iyo rabshadahaas ay ka soo nastaan inay keligood noqdaan oo ay gaar marmarka qaar dumarku u baahan yihiin marka waxaa la ogaaday oo kale in sanadahan dambe ay kor u sii kacayso tirada dumarka keligood safra ee doonaya inay keligood socdaalkaasi amaba holidayga ama vacationkaasi ay u baxaan waxa weliba ay soo xiganayaan warbixintan dadka qoray in shirkadda weyn ee diyaaradaha ee british airways la yidhaahda ay sheegtay in sagaal kun oo dumara oo da-doodu u dhaxayso sideed iyo toban ilaa afar iyo lixdan jir ay safreen oo ay diyaaraddaasi isticmaaleen iyagoo keligood safrayeen wax ragii la socon Waan gartay.
amaana ciyaa la soconin dumarkaa waxaa la sheegay inay iskaga kala gudbeen amaba iskaga kala goosheen wadamada ingiriiska maraykanka faransiiska hindiya germany talyaaniga brasiil iyo china waan gartay marka intaasoo dumaraa la ogaaday inay keligood safrayaan Ha.
markaa dee sahray dee waa rag la-aan bay dumarkii markaa tijaabinayaan iyadoo ama aanay odayaashoodii la socon ama aanay rag la socon inay safri karaan meelna seexan karaan marka waa dumarkii waa kelinimay door bidayaan bay ka dhigantay Een, dumarka oo- mar walba ma aha laakiin xilliyada qaar markay dumarka shaqeeya iyo dumarka hooyooyinka ah ee caruuraha hayaa ay ku daalaan shaqooyinka maalinlaha ah ee joogtada ah oo dumarka shaqeeyaana iyagoo shaqaynaya haddana gurigii dabcan gabadh ka yihiin hadday ciyaaleediiyo haddaanay lahaynba marka waxay u baahdeen inay keligood marmar noqdaan oo ay soo samaystaan adeegyadan dumarka hadday cidiyaha hagaajsanayaan timaha jirhka een, waxaasoo dhan qurxintoodii oo dhan meela ay ka heli karayaan aad bay ay u xiiseynayaan baa warbixinta ku qoran waxaa kaloo la sheegay in haweenka loo ogol yahay inay soo seexan karaan hoteelkaasi ama ay degi karaan da-doodu ay afariy toban jir iyo wixii ka sarreeya saddexiy toban jir looma ogola waan gartay iyo wixii ka yaryar ee De- de caruura marba haddii la yidhi een, ragma soo gelaya waa rag waa waa dumarunbay gaar u tahay oo afariyo toban iyo wixii ka weyn marka weliba cidda ah.
laga nasanaya garo waa raggii un dee iyo sahraysa caruurtii dabcan saddexiy toban jir iyo wixii ka yaraa iyagana waa loo marka goynaya caruurtiina waa loo goynaya raggiina waa loo Aad iyo goynaya aad.
labadaasa laga nasanaya ugu Ha, dambeyn ha.
sahar haddaan ku weydiiyo dee marka la yidhi dumarku gaaru yahay hoteelkaasi adeegyada aynu soo tilmaanayna uu leeyahay dee ragna dhowrkaa qof ee sharcigu aan inaan si aan loo jebinin loo ogolaaday may ragna lama arkayo meeshii ma imanayaan talow qiimihiisu muxuu noqonayaa hoteel qaaliya kole faraha lagaga gubtay ma noqonaya Een, hoteelkani ma jabna qiimihiisa markaynu u eegno een, hoteeladaasi qaalina maaha laga qaylin karo qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa lacagta yurooga iyo lacagta bawnka marka lagu eego ee laga isticmaalo halkaasi ee lacagta yurooga waxa weeyaan labayo toddobaatan dhibic konton ama labayo toddobaatan iyo badh ayaa habeenkii lagu seexanayaa oo y- lacagta yuurada ah lacagta bawnkana waxa weeyaan lix iyo afartan bawn ayaa habeenkii lagu seexanayaa hoteelkaasi waxa dheer cuntadii iyo dabcan adeegyadaasi kale haddii ay gabadhu u baahato kolba intii ay u baahato ay tahay Wanka.
weliba cabdixakiinow waxaa la yidhi dumarkii een, hoteelka degayey aad bay uga mahad celiyeen inay helaan meel dumar keliya unoo dee lama kala xanaaqaan ahoo Haye.
ay nafis ku dareemayaan marka waa la mahdiyey baa tiri Aad iyo hudheelka. kole suuq badan hel marka suuq badan u haysta waxaa uu yidhi ninka manajerka ah ee la do- la waraystay oo ninka u ah hoteelkaasi madaxda ah oo la waraystay wuxuu sheegay in uu mar kastaba buuxo sidii hoteelkaasi loo laba sameeyey.
kale heli maayo kolka aad iyo dee xawalidii waa lacagaysatay Waa miisaan lacageystay.
karta waayo sahrade kolley mar haddii hoteelkan la sameeyey oo dumarkiina arkeen de keligood safrayaan hoteelkanna ay gaar u heleen Ahe.
de kolley branchiyo amaba qaybo kala duwanna waa samaynayaabay ka dhigantay Dabcan.
ama de waxyaabo kale oo iyagana waa la arki karaa Ha.
iyagana dumarka ay gaar u yeelanayaan weliba cabdixakiina waan kuugu dara ee de malaha hoteelkanubay dadka qaar la yaabayaane dhowaan waxaa dalka indiya laga hirgeliyey xarun tareen oo meesha la yidhaahdo shaibuur laga sameeyey gebigiisaba dumar baa ka shaqeeya dumar baa tareemada wada dumarun baana isticmaali kara gebigiisaba waxaa la yidhaahdaa xarunta tareenka ee dumarka Kaba caaga ragga haween marka.
keliya rag maba soo korayaanba kan kii ragaha waa loo soo xataa daysanaya.
makaani kama noqonayaan baa layidhi kolley la kala haddii tareenka maarmi maayo cilood ciladi gasho kolley midi maan ku ogo la kala maarmi maayo ilaahay baa Aad isku iyo aad.
abuuraya laakiin se xoogaha soo nastaan dumarka la daayo may awoodaha ayay tijaabinayaan baan u malaynayaa dumarka qaarkood Een, mana mar walbana waxaan u malaynayaa inaanay suurtagal ahayn in raggoo keliyina meel joogaan dumarkoo keliyina meel Aad iyo aad.
joogaan laakiin ay tahay een, adeegyada ay dumarku qaban karayaan inay marmarka qaarkood banaanka soo dhigaan aad iyo aad aad baad umahadsanta sahra adiga mudan cabdixakiin aad bay dhegaystayaal sahra u mahadsan tahay welina waxaad nagala socotaan barnaamijkii cawayska washington haatanna ku soo dhowaada xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii kasii aanba qaadi doonnaa waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole waxaanu fanaanku qaybtan kaga hadli doonaa qisooyinka qaar ka mida heesaha u qaado iyo weliba sababta uu ku soo xusho heesaha jacaylka waynu geli doonnaa heesaha kale laakiin aan su'aal kale ku weydiiyo inta badan sugaantaada waxay ka hadlayaan dhinaca haweenka haween baad ku soo qaadataa qalbigaad ku taallaa tii kale garashada haweyneynin caashaqa ha guulguulin ereyadeedana ka mid ahayd heese kale oo badanoo iyaguna inta badan haween ka hadlaya baa jira ma la foolaa jecel heesahaasi haweenka ku saabsan mise nasiib ahaan unbay ula kulmaan iyo horta n n waa sax waana su-aal wanaagsan dadkuna isweydiiyaan inta badan waxaa jirta horta inta badan waxaan ka turjumaa dad qaarkood dad ay dhibtay qaar anaa sameeyo oo ay iga yimaadeen wuxa way farabadin isku dhex jiraan laakiin sideedaba aniga ahaan lafool ahaan ayaana niyo jeclayn negativeka marka inta badan positiveka waa aadan uga helayo iyo heesaha jacaylka iyo inaan mataqaanaa xaggaas aan ka dabaasho badda marka waa wax dooqayga ahaa inta badan marka waa dooqa la fulo weeyaan ha saan anigu jeclahay weeyaan waay si kale haddaan su-aasha kugu dhigon ku weydiiyo magacyada haweenku kama maqna inta badan heesahaaga ha saa ha tilmaantay ayaanay aaminaay saasee u soconaysaa waa la wadayaa ha marka mas leedahay magacyadii waxbaa dhiman weli mise waa sii soconaya
wala way magacyadu way dhiban yihiin oo waa aada u fara badan runtii sababta mararka qaarkood marka xafladaha jooga meelaha qaarkood ama dumara ay meelaha xafladaha ku kulanoo kale qaar badan waxay dhahan weli magacayga maan maqla heesa ku jirta miyay samayn kartaa hees noocaasa way imanaysaa kulley aan ku idhaahdaa maadaama mataqaana aan markaas uun kulanay marka magacyada inta badan waxaa jirta hadda waxaa laga yaabaa hees noo soo socdo nasteexa la yidhaha oo kale nin saaxiib bay aroosanayo oo kale iska lahaa oo aan ugu talagalay waxaa sameeyey inaan saaxiibo nahay sidaas oo kaloo miiran ayaa horta heesaha badan inta badan u qaada waxa magacyada faraha badan inta badan ah, la iiga maqlaa waxay tahay anigoo qof codkiisi ku hadlaya ayaan inta badan heesihii qaaday marka laakiin waxay ka tag- waxay ka wada hadlayaan ama ay ka socdaan dad kala duduwan oo ninba uu u hadlayo dee tuu jeclaa marka isaga
marka midba anoo isaga makalaya ha dhinacna haddaynu si kale u dhignana een, eh, mar hadday magacyadii bateen haweenkiina mid kastaaba iyadaa loo qaaday ha qaadato weeyaan mid walba iyadaa qaadato waxaa jirta oo kale for example hees aan ugu sameeya jira layidha deeq oo kale deeqa waa magac soomaaliyeed marka la fiiriyo magac ahaan laakiin marka anigu heeska sameynaya deeqa ulama jeedin magac ahaan ulama jeedin waxaan ula jeeda deeqa tii deeqdaya oo kale masan ha marka waa heesan tiraa deeqa deeqa waan ku jecelahay deeqa waan ku jeclahay marka laakiin automatic deeqoo dhanna way wada qaateen ujeedka anigu kalahaana un deequ ahaa dee gabadhii i deeqday macnaha aduu dal dheer jira xaggan kaa dareema Mhm, marka magacba muu hayna wuxuu ahaa un ereygaas aad leedahay waad deeqda ereygaas aan maanta eh, ah, ah, tii deeqday deeqay waa deeqa waaba waxay ka mid ahayd ba heesaan aadka uga heli jiray Ah, adigoo daldheer jiran halkan kaa dareemaa deeqa waan ku jecelahay deeq waan ku jeclahay ha ya hala marka taasina waxa weeya bal dhegeystayaashayn maqashiin doonaa mar haddaad eh, soo carabaabtayba islamarkaana Aad.
een, ay ka mid tahay heesaa aadka loo dhegeysto aad iyo aad
debaxsayda hadalkiio degelantuhinayahay waa waxa dareenkiio nafta damacageliye kaga doorte qarirka debaxsayda hadalkiio degelantuhinayahay waa waxa dareenkiio nafta damacageliye kaga doorte qarirka dhawaada iga ii tahay adigoo daldheer jiran halkan ka dareema deqa waan ku jecelahay qalbigaaga waxaaniyo dulqaadkiyo xishood qaba oo wax lagugu deeqo daa'ibkaygu uuba sharafkuugu dawgalay qalbigaaga waxaaniyo dulqaadkiyo xishood qaba oo wax lagugu deeqo daa'ibkaygu uuba sharafkuugu dawgalay indhaha ku tiirsada deeqay aragtidaado adigu daldheer jiran halkan kaa dareema deeqa waan ku jecel qalbiga ku tiirsada deeqay aragtidaado adigu daldheer jiran halkan kaa dareema deeqa waan ku jecel
waagaag heestaasi een deeqa waan ku jecelahay haddaynu maxamed halkaasi kaga soo gudubno hees kalaa jirta iyadana oo een ah, weliba dee yaanan qarinin be heesahan aadka u dhegeysta ka mid ah muddo horenaan dhegeysan jiray laakiin dhinac markaad ka eegto ka waramaysa waayaha laba qof kale joogaan iyo qofka kale halku taagan yahay kolley magaceeda iyo dee sababtay ku timi adaa nooga war badan oo og laakiin anuunbaa la labaya oo caashaqu ilulaya sow jacaylku laabtiyo lubigaba kumaa dayin marka waayahaba halka umuu dhaadhicinba laabtaba miya jacaylku afku mu taagan yahay afku ka taagnaa heeskaas runtii waa hees aad u qiimo badan beenta ma waxuu ahaa waxaa sameeyey heeska horta ereyadiisa iska lahaa saaxiibkay oo aan xaggan ka salaamayo xasan daahir ismaacil weer same Mhm.
oo aada garanayso dabcan aad iyo aad hargeysaan ku ogaa ninka odagaa iska lahaa wuxuu ahaa hees dareen ka yimid dhabaha buu ahaa dabcan Mhm.
Een, markii ugu horeysay aan hargeysa tegay raggii aan bartay kamid ahaa waana fanaan aada u qiimo badan nin aada u wanaagsan aqoon-yahana ah Mhm.
maasha allah halkana waan ka salaamaya saaxiibkay Waan salaamayna. Mhm.
ha marka heesku hees noocaas uu ahaa marka maadaama heesku uu yahay hees dareen cajiiba leh Mhm.
aad baan uga hela laftikeyga markuu ii akriyey waxaan ku iri markaan laxanka u sameynaya xitaa laftikeyga muu daahinba waayo dareenku waa wax cajiiba dareenkaa keensaday laxankeeda xitaa marka wuxuu ahaa hees dad badanna ay isku daweeyaan runtii absolutely oo barnaamijka noocaas oo kale oo lasoo kulma ama oo Mhm.
oo mara oo kale marka wuxuu ahaa hees aada u wanaagsan aad iyo aad anuun baaba la liito Ladi- anuubaa la labayo caashagu ilulaay wax aynkaas anuu caashaqu mudaan ilulaya sow ugu jacaylku jeestay.
laabtiyo lubigaba kumaa dayin lubiga ku kumaad hayn ha marka waxa weye macnaha ninkana dhab wuu jecla laakiin iyadu sheekay wada sii maala yacni iyo iyo waqti dhamays ereyga ama beydka dambana dee anuunbaaba la liito ladi waaye jiifkee show aduu ladnaantabaad een, raaxada raaxada macnaha ladna- ladnaantaad raaxada ku wadataa ha ha hee dhahda kulalataa aad iyo aad aad iyo aad heestaana dhegaystayaashaynu wada maqli doonaa
jacaylka laabtiyo lubiga kumaray anun baa la labayo caashaqoelulaay shu jacaylka laabtiyo lubiga kumaray galgacaylka leebiyo ila laacay hootadu anun buu ilooje shudhankaaga laydiyo leexara kumoogaa galgacaylka leebiyo ila laacay hootadu anun buu ilooje shudhankaaga laydiyo leexara kumoogaa waayo jiifkee shawcad ladnaanba raaxada ku lulaba qalbigii laxiibkii ee kugu lamaana maalaha jeclaynine dhumisay hadaafay qalbigii laxiibkii ee kugu lamaana maalaha jeclaynine
qayb kaloo dhegaystayaal waraysigan ka mida waxaad ku maqli doontaana barnaamijka cawayska washington ee soo socda guud ahaanna barnaamijkeennii caawa intaasaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
heestaasi uu ku luqeynayey fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole ayaa dhegaystayaal waxay ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington oo uu inoo soo diyaariyey soona jeedinayey cabdixakiin maxamuud shirwac idaacaddeenii fiidnimona dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abikar oo dhinaca soo saarista inoo joogay iyo weliba maxamed colaad xasan oo idaacadda isna soo saaray intaa ayay inagaga dhan tahay tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa heesta geedishaambow
Yeah.